xafiiska cadaalada dowla deegaanka soomaalida itoobiya ayaa magaalada wardheer ku qabtay kulan looga hadlayay qiimeynta heerka cadaalada gobolka doolo kulankan ayaa waxaa ka qeyb galay mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska cadaalada dowla deegaanka soomaalida itoobiya iyo xubno ka tirsan xafiisyada cadaalada maamulka gobolka doolo iyo sidoo kale kan degmada wardheer maxamed arbe cabdi agaasinka baarista iyo oogista heer deegaan ee xafiiska cadaalada dowla deegaanka soomaalida itoobiya ayaa ka warbixiyey ujeedka ay qiimeyntan u sameynayaan
waxayna noogu socotaa qiimeyntu si habsameli waxaanu soo marnay dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka doolo gobolka qoraxayna waanu ku dambayn doonaa qiimeynta waxaa ka mida qodobadooda in laysla xisaabtamo islamarkaana la ogaado waxa ay ku sugan yihiin xeerlaalayaasha ku kala sugan degmooyinka iyo gobollada waxaananu ka duulanay anshacoodu waa nuuce aqoontoodu ma yihiin kuwii loogu talagalay adeega sidii loo baahnaa ma loo bixiyaa waxaasaan la socono kulley waxaa jira dad badan oo aan sharciga baran oo ku jiri jiray hadda ka hor ma garanaysaa xafiiska cadaaladda intaa kadib xafiisku dadaallo uu sameeyey waxa uu ku xareeyey kuliyadaha waxbarashada sida jaamacadda jishiyo kale xilliga samarka laakiin shakhsiyaad ku dhex dhuuman karaa wey jiraan sidaa daraaddeed waxaan u soconnaa in lasoo eego xaaladda dhabta ay shaqadu ku sugan yihiin adeegii loo baahnaa dadka ma siiyaan anshaxoodu waa sidee xeer ilaaliyuhu faylasha sidii loo baahnaa ma u oogaa wadashaqaynta hayadaha cadaaladdu waa sidee ujeeddadii loogu talagalay u asaasna xafiiska cadaaladdu ma yahay mid ka midha dhalinaya berformansigii xeer ilaaliyihi waa sidee anshaxiisu waa noocee qiimaynta qodobadu saasay noqonaysaa kolley haddii ilaha yidhaahdana gobolkan doollo inkastoo ay noo soo wada dhammaatay degmada wardheerya ay noo harsan yihiin leelo yacub taa unbay ka mid tahay saad la socotaana sunnaha dowladnimo ayay ka mid tahay in layskula xisaabtamo qiimayn dabagal kormeer iyo taakulayn marka ujeedka kormeerka iyagani wuxuu ahaa sidii xer ilaaliyo kasta oo ka tirsan xafiiska cadaaladda loo soo ogaan lahaa qaab shaqeedku ku sugan yahay sugnaanshaha goobta shaqada ma ku sugan yahay anshaxiisu waa nooce faylash sii loo baahnaa mau diyaariya institutionkan ujeedooyinkii loogu talagalaya ma yihi mid xambaari kara oo haybaddii xafiiska cadaaladda ay ka muuqato markaa arrimahaasaan u nimid kulankan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii baaris loogu samayn lahaa cadaaladda ay helaan dadka taga xafiisyada cadaaladda magaalada wardheer ee dowla deegaanka soomaalida itoobiya